wararka kubaxa ay deegaanada degmooyinka hooseda magaalada baraawe caasimada koonfur galbeed yaana sheegahayaan animerisusa ka dalayo dalka shoombiyoodka waliba dhahwariyahayna toban qofan dhammadeen haano kalnuu saradeedii dalka gudoomiyaha degmada baraawe cumar shafaani iyana booqada isbitaalka degmada baraawe usoona guud ahaan kormeerka suubiyo bukaanada dhajiifa oo dalka shoombiyoodka waxaana ku mid a dhakhaatiirta isbitaalka enan koreen ku warbiya xaaladaha bukaanada iyo guud ahaanba heerku sumarahay cudurka shoombiyoodka saakia waxaa dhacday sagaal qofooda la keenay shan waxaa laga keenay magaalo oo hoos imaado degmada baraawe bunqaw la dhahayo waxaa laga keenay shan barees waxaa laga keenay labo toddobo labona xaafadaa laga keenay sagaal qofood tirada guud oo isbitaalka danoo jiifto kow iyo toban qofood waay oo biyin shuwoodka ah waxaana ka codsanaynaa maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasaaradda federaalka dhammaan isbitaalka baahayaha ka jiro oo ah faleebo wax faleebo la dhahayo isbitaalka noo yaala ma jirto faleebooyinkaas waxaana garabkii fadhiyo guddoomiyaha waxaana sii jeclaha lahay codkii inuu kusii kabo sidii hay-adaha wasaaradaha bulshada dhaqmeeda jaalidaha inuu farsi isbitaalka si degdeg ah baahayaa loosoo gaarsii lahay maxaa aad ugu faraxsanahay dhibaatada dhacday macnaha maamulka degmada inay kasoo damqadaan oo si degdega ay noogu imaadaan waxay u egyihiin maamul macnaha dadkooda iyo deegaankooda u heelan ay u egyihiin waa dhibaato aad u xanuun badan maadaama oo maxaa la dhahaa famil dhan asbuucan dhan waa soo socday horta dhibaatadan way soo socotay laakiin waxaa xanuun badan maanta qoys dhan inay maxaa la dhahaa shuban diyaareeya ay u wada dhintaan afarna ay yihiin dhimasho oo tuuli ay kusoo dhinteen iyo sagaal qofood oo xaaladoodu ay khatar ahayd hadda starksan waxaa ku jiifta kow iyo toban qofood laba hore noo jiiftay iyo sagaalka hadda la keenay ee hadda jiifta aan xaaladoo la tacaalid ku wadnaa gudoomiyaha degmada baraawe cumar shafaan iyaan dhinishii ku hadalay xaaladaha bukaanada oo ay jirto xaalad runtii oo mana aan u adkaysamayno u seexan weynay markaan aragnay dhibaatooyinka runtii oo mana magaalada ay sii badanayso damiirkeennana siin waayo inaan mana xafiisyadeenna fadhiisano inaan booqano ummaddan dadkan wax la qaybsano run ahaantii waan dareemi karnaa xaaladdii magaalada ku soo siyaaday ayladhaano badanna waa sameynay sidaan wada ognahay dad qaxooti ay jirto oo mana dad ay ku soo dhinteen kiisaskaas oo isbitaalkaan imaanin laakiin kiisaska isbitaalka imaadeen waa hayna hadda sida agaasinka iyo mana dakhtarkii noo sheegay dr axmed runtii aadaad ugu mahadsantihin waxaan rabnaa keliya inaan idinku bishaareeyo saacadahan soo socda ama mana wakhtiga ay noqotoba insha allahu tacaala inaa idin soo gaari doonaan diyaarad oo sido oo mana daawooyin iyo faliibooyin iyo waxyaabaha oo markaas oo mana loogu baahanya insha allah shalay ayaa mar aan hadlay oo runtii mana arrimahaas oo u adkaysan waaye qolo ay daawacday wasaaradda wasaarado badan iyo guddiga qaranka maareynta masiibooyinka qaranka ay daawadeen waxaa ila soo xariiray agaasinkii runtii oo ku shaqada lahaa dhanka caafimaadka deegaanadii degmooyinka hoosedow magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed yaana sawooyinka faafi oo dalka shoombiyoodka